dowladda soomaaliya ayaa degmada afgooye gaarsiisay mucaawanadii ugu horreysay oo loogu talagalay dadka ay fatahaadaha webiga shabeelle ay saameeyeen laakiin xildhibaano ayaa sheegay in si aan habbooneyn loo maamulayo gargaarkaasi warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste raashinkan ayaa waxaa magaalada muqdisho ka daabulay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay horkacayaan xubno ka mida maamulka degmada afgooye waxaana jirta in xalay ilaa maanta ay degmadaasi soo buuxdhaafiyeen dad tabaalaysan oo aada u baahan kuwaasoo ka kala yimid deegaano ku dhow degmada afgooye dhinaca kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu tahay gobolka shabeellaha hoose ayaa ka dayriyey nidaamka gargaarkaasi loo maamulayo waxaana mudanayaashaasi ka mid ah xildhibaan maxamed cumar dhalaxa oo maanta saxaafadda la hadlay maanta waxaa geynaya kolleyba xubna gobolka ka socdo ama deegaanka maaragtay mas-uuliyinta hadda kolleyba jooga kaalinta ay ku yeelan doonaanba oo ama guddoomiyaha ku-xigeenka ciidamada wixii markaasi meesha markaa loogu maaragtay maarmi waayo inay ayaga ima ay gelbiyaan oo ay dadka meesha maaragtay sida wax loogu qaybin lahaa laakiinna qorshihii iyo hanaankii sida maaragtay ku jirta cadaalad ama loogu talagalay inay wax u qaybiyaan ama ay u qabsoomaan ayaanan meesha ka muuqanin oo jaantaar rogan oo qof weliba uu asaga yeelan karo itaal iyo awood uu meesha wax kaga soo qaato ayaad moodaa iyo siyaabo kale oo dadban in ayagana ay arrimuhu ay meesha waxa hadda la rabo in lagu gaarsiiyo intay doontaha la ekaatee macaawinadaasi sidoo kale xildhibaan aamina xasan cali ayaa sheegtay in dadka degmada la isugu keenay ay yihiin barakacyaal ka kala yimid deegaanada ceelasha biyaha iyo lafoole oo ay ku yar yihiin dadkii fatahaaduhu waxyeeleeyeen ee raashinkan loogu talagalay waxaan dareemaynaa in magaaladii afgooye waaga ugu bariyey saaka ay soo buuxdhaafiyeen dadka yimid arbisa lafoole ceelasha xamar meel kasta si biyaha fatahaada ay waxyeeleysay gurigooda biyaha ku jireen hal qof usa sarfa ku jirin ilay wax u socdaan maamulkii degmada inay sidii saxda ahayd wax u qaybeen iyagoo isku dayaayo oo dadkii deegaanka inay isxaan rabaan awood ka tiro badan iyo wax meelo laga yimi aan la aqoonin ayaa soo harqalaysay soo harqaladaysay magaaladii wax aan tankeeda ahayn ayaa soo galay dhanka kale xiriir aanu la samaynay qaar ka mida dadka deegaanka ayaa waxay noo xaqiijiyeen in qof dumara oo ka mida barakacayaasha goobta raashinka u soo doontay ay ku geeriyootay rasaas ay fureen ciidamada u xil saaran ilaalinta amniga goobta raashin qaybintu ka socoto ugu dambayntii degmada afgooye ayaa maanta laga dareemayaa saxmad aada u ballaaran waxaana degmada isugu yimid dad aada u fara badan oo ka kala yimid deegaanada kulaala degmadaasi kuwaasoo danaynaya inay waxxun ka helaan raashinka gargaarka ee halkaasi lagu qaybinayo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho